shir jaraa-ida uu magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayuu ugu horeyn uga hadlay muhiimadda sharciga iyo qaybaha uu ka kooban yahay ku dhowaad sagaal sano ayuu sharcigaani ku dhex wareegayey qaybaha uu khuseeyo sida dawladda warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliyeed dhegaystayaasha kulamo badan oo aada u badan iyo workshopyo ayaa laga qabtay ugu dambayntiina waa lagu guulaystay in la ansixiyo baarlamaankii somaliyed ansixiyo qodobka toddobaad wuxuu leey ujeeddooyinka xeerka warbaahinta waa dejinta mabaadii siyaasadeed iyo sharci ee hagaya warbaahinta soomaaliyeed horumarinta dhowrista ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanta warbaahinta dhiirigelinta warbaahinta gaarkaa iyo tanguud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta u isticmaalka adeegsiga teknolojiyada dhiirigelinta iyo damaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta xorta wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale qeexay in sharcigani uu dhowrayo xuquuqda iyo xorriyadda ay saxaafaddu leedahay waxaana uu soo hadal qaaday qodobada arrimahaasi muujinaya dalka soomaaliya wuxuu leeyahy dastuur kumeel gaara oo haddana la wado in la dhammaystiro qodobkiisa siddeed iyo tobnaad wuxuu sheegayaa xorriyadda saxaafadda iyo xorriyatul qowlka iyo warbaahinta xorta ee soomaaliya inay tahay ay haysato damaanad qaad buuxa oo sharciyeed inay haysato dalka soomaaliya sidoo kale xeerka qodobkiisa saddexaad qodobkiisa soddon iyo saddexaad qodobkiisa labiyo tobnaad iyo qodobkiisa labaatanaad intuba waxay damaanad qaadayaan xorriyadda saxaafadda in saxaafadda soomaaliya tahay saxaafad xora oo madax bannaan oo nidaam ku shaqaynaysa wuxuu kaloo sidoo kale sharcigu uu damaanad qaadaya ilaalinta xuquuqda xuquuqaha kala duwan sidoo kale sharciga laftigiisa ayaa damaanad qaadaya haddii qof cabasho ka qaba dariiqa uu marayo xuquuq buu siiyey qofkii cabasho ka qaba dariiqa uu marayo oo sharciya oo nidaama xuquuqdiisa uu ku raadsan wasiirka oo wax laga weydiiyey qaar ka mida qodobo xeerka ku jira oo ugu horeeyo qodobka tilmaamaya qofka weriyaha noqonaya inuu haysto shahaado jaamacadeed ayaa ku jawaabay waan arkay laba qodob oo oo la hadal hayo waa dhici kartaa ama waa laga caban karaa tusaale ahaan qodobkan aad hadda sheegtay suxufiga waa inuu jaamici noqdo oo kale horta marka ugu horeysa mas-uuliyad weyn ayaa laga rabaa qofka suxufiga ah qof waxa weeye laga rabo tayo inuu dadka oo dhan waxa uu sheegaya ay wada qanciyaan marka guddiga baarlamaanka ayaa u arkay in mas-uuliyaddaas ay lagaba maarmaan tahay waxyaalaha wariyaashu ay kaga caban karaan hadday jiraan meelo kalena wuxuu leeyahy suxufigu wuu qeexayaa sharcigu suxufiga bajka labaad waa qofka laakiin wixii uun sharciga lagaga cawdo dariiq loo maro lagu hagaajiyo si uu noo noqdo mid idinkana idi anfaca annakana na anfaca qaranka anfaca ayuu leeyahay ugu dambayntii wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa tafaasiil gaara ka bixiyey su-aal ay saxaafaddu ku soo celcelisay oo qayb ka ah qodobka toddoba iyo soddonaad ee xeerka saxaafadda ee ku aadan xuquuqda dhinaca amniga ee wariyayaasha iyo midda dhaqaale ee ay ku leeyihiin xarumaha warbaahinta ay ka howlgalaan qodobka soddon iyo toddobaad wuxuu leeyahay suxufigu wuxuu xaq u leeyahay in la ilaaliyo amnigiisa hadda kadib mas-uuliyad baa nafuulaysa mulkiilayaasha warbaahinta gaarka ah waxay ilaalinayaan xuquuqda suxufiyiinta iyo farsamo yaqaanada u shaqeeya iyagoo ula dhaqmaya sidan soos waxay siinayaan mushahaar u dhigma baahida noloshooda si loo ilaaliyo sharafka mihnadda saxaafadda taa waxay leedahay waxay la gelayaan heshiis shaqada si waafaqsan sharciga shaqaalaha gaarka ja waxay leedahay ilaalinta saacadaha shaqada iyo fasaxyada bishiiba sanadkiibaa bil fasaxaad ku leedahay saacad dheeriyana kuguma shaqayn karo sharcigan saxaafadda loo sameeyey oo uu dhowaan baarlamanku ansixiyey ayaa inta badan waxaa soo dhoweeyey bahda warbaahinta oo sheegay in loo baahnaa in la helo xeer lagu wada shaqeeyo waxaana lagu wadaa in sharcigani dhowaan uu saxiixo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan kaafi qoyste v o a muqdisho